xuska maalinta caalamiga ah ee caafimaadka dhimirka adduunka oo dunida laga xuso tobanka ah bisha oktoobar ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana xuska maalintan lagu qabtay mid ka mid a xarumaha caafimaadka dadka dhimirka leh ee xabeeba oo ah xarun inta badan gobolada dalka kule xarumo caafimaad oo lagu daryeelo dadka xanuunsanaya dhimirka ugu horeyn qaar ka mid a mas-uuliyiintii kasoo qeyb gashay xuska maalinkan ayaa waxa ay ammaaneen doorka xarunta xabeeba oo ay sheegeen in ay qaadatay door ay lahayd dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleeda dalka inteeda kalenta waxaa la rabaa dadka hadday meel isugu yimaadeen inay diinta iyo dadaalkeeda ay sameeyaan oy ilaahay baryaan oy cibaadada badiyaan
waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb doctorka ummadda soomaaliyeed waan maanta aan lasoo kulannay xafladdan tobanka oktoobar maalinta dhimirka adduunka waan la soo kulannay anigii xajaamiin annagoo iska soconnaa laakiin nasiib wanaag waan la soo kulannay doctoorku aad iyo aad u mahadsan yahay maxaa jiro markaan aragnay dadkan uu haayo walaalin xanuunsan markaan aragnay annaga aad iyo aad aan ugu farxnay waan la qiiroonnay doctoorku waxaan leenahay waa mahadsan tahay boqolkiiba boqol hadda waxaa waaya ceeb badana asturtay doctor xabeeb ceebtaada adduunya mid akhra allah asturo
aasaasaha xarunta xabeeb doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb ayaa dhinaciisa ka hadlay xarumahan caafimaad ee uu gacanta ku hayo isagoo sheegay in maalinkan ay kaga dhigan tahay wax weyn loo qabtay munaasabadan munaasabadan oo ku beegan maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waxay tahay waa maalin caalamka oo dhan laga xuso innagana waxaan qabanaynay munaasabadan laga soo bilaabo laba kun iyo toban iyo tobankii sanad aan ka baaqinin ma jirin waa maalin waxbarasho waa maalin wacyigelin waa maalin aqoon isweydaarsi marka meeshan maanta casharo badan ayaa ka baxay sida doctor axmed wuxuu dood soo jeediyey cudurka debreshonka maalinkan ayaa lagu talagelay in bulshada lagu wacyigeliyo doorka kaga aadan daryeelka iyo taageeridda dadka dhimirka ka xanuunsanaya